إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idcadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah inta badan waddooyinka magaalada muqdisho ayaa maanta loo xiray xasan sheikh iyadoo dadweynuhu ay cara xoogan ka muujiyeen waxaa mid ka mid a kontaroolada laga galo magaalada muqdisho ku xayiran gaadiid u raran ganacsatada khudaarta baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in soddon iyo shan qof oo ku nool magaalada muqdisho ay cudurka indhiska ka qaadeen xarumaha ilkaha lagu xiro cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa madaxda dowladda federaalka ku eedeeyey inay halis geliyeen waddanka soomaaliya taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar nafurnimo ah oo shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dad ku nool magaalada muqdisho ayaa ku goodiyey inay soo faagayaan dad ku aasan qabuuro ay sheegeen inay iyagu leeyihiin xilli dowladda federaalka oo ay dhowaan faagtay qabuurihii iskool buluusiya dad etoobiyaan ah ayaa isugu soo baxay magaalada hargeysa iyagoo sheegaya in guryihii ay degganaayeen laga soo saaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro iyo howlgalle ka fuliyey gobollada shabeellada hoose baay iyo banaadir dowladda federaalka ayaa etoobiya siinaysa dekedda hobyo haddii etoobiya ay ka tanaasusho heshiiska ay la gashay maamulka somalilan ee lagu siiyey qaybo ka mida badda soomaaliya
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran inta badan waddooyinka magaalada muqdisho ayaa maanta loo xiray xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka iyadoo dadweynuhu ay cara xoogan ka muujiyeen arrinkaas cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya waxaa inta badan xiran waddooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho waxaa lasoo dhigay ciidamo kuwaasoo si xun la dhaqmaya dadka shacabka ah dadka ayaa cano xoogan ka muujiyey arrintan oo ka hor istaagtay danahooda ay ugu horeeyaan shaqooyinkooda iyo waxbarashooyinkooda sababta ugu weyn ee waddooyinka loo xidha ayaa ah sidaan xogta ku heleyno xasan sheekh maxamuud oo doonayo inuu maro qeybo ka mid ah jidka maka almukarama iyo jidad kale isaga oo saaran gaadiidka qafilan mararka qaarna qoorta kasoo taaganaya dowladda federaalk ayaa sheegtay inay u dabaaldegaysa maalin xuriyadeed laakiin dadka ayaa aaminsan inuu dalka ku jiro mid la mid ah gumaysigii ay ku hayeen ingiriiska talyaaniga iyo faransiiska waa kan mid ka mid ah dadweynaha oo dhiibanaya dareenkiisa ne horta laba arrin baa jirta mid waxaa waaye waddooyinka xiran midna waxaa waxa loo dabaaldegaa waddooyinka xiran ani saaka waxaan u socday waa beri aan rabay inaan ka baxo xoosha u socdaa waa markas agoona ku yaalla aan rabay inaan aado kulley meela u mari doona maaqa hadda waa iska lugayna waxaan raadinaya meela bajaaj ay marayso hadda waxaan ka soo lugeeyey waa beriyaa ka soo lugeeyey marka in dadka iyadoon loo sheegin wax ogeysiisa lasii sameynin waddooyinka layska xirto waa dhibaato laakiin arrin kaloo ka daranaa jirta arrinta ka daran waxaa waaye wareedha maxaa u dabaaldegaynaa ma xurriyad la helay aaway li'anna midabkii caddaayo madow lagu beddelay baan madax bannaanimoodne mujrimkiiyo munaafaqu isku meherad weeyee gumaysigu markuu baxay mabdi'iisi baa haray
dadka ayaa loo sheegay in la xidhaya waddooyinka waxayna bulshadan aada uga cabanayaan in iyagoo shaqotag ah laga celiyo waddooyinka waxayna dhex marayaan waddooyinka qardajeexa ah xaaladda jawiga saaki waa iska kacsan tahay shacabkii sidii aridibaaxa la rarayo maraakiibba lagu rarayo ayay hadba luuq ka soo baxayaan marka shacabkii shaqo tegi lahaa maqaayadaha ka shaqay lahaa hoteelooyin ka shaqay lahaa shaqada qabsan lahaa xataa dadaa fiisayaashooda iyo tigidyadoodii wato oo taagan laamiga taagan oo rabaa inay duuraan dadka waa lasii wargeliyaa waxaa la yidhahdaa kooda luliyo ha layska nasto bulshada magaalada muqdisho ayaa dhibanayaal u ah munaasabado aan xisaab lahayn iyo shirad ay dowladda federaal ka qabato sidoo kale waxay dhibanayaal u yihiin ajaanibta marka ay kasoo degayaan garoonka diyaaradaha iyadoo waddooyinka loo xiro qof walba ajnebi ah oo ka socda dowladaha shisheeye oo loo soo gelbinaya madaxtooyada iyo meelo la mid ah mid ka mid a kontaroolada laga galo magaalada muqdisho ayaa waxaa ku xayiran gaadiid u raran ganacsatada khudaarta faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar ganacsatadaan oo isugu jira kuwa ka ganacsada khudaarta iyo gaadidleyda soo qaada khudaarta ee soo geliya magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka cabanayaan eeyaha ay wataan askarta dowladda federaalka kuwaas oo ay sheegeen ganacsatadan inay ku hayaan dhibaato lixaad leh waxa ay tilmaameen marka ay soo gaaraan koontaroolada ciidamada dowladda federaalka wakhtiyo dheer looga rido iyagoo lagu dhahayo waxaa weli maqan eygii qaabilsanaa baaritaanka iyo waxa ay cillada qabsatay gaarigii lagu soo qaadi lahaa iyadoo dowladda federaalk ay naga qaado lacaga canshuuro xadadhaaf ah oo ay noo sii dheer tahay isabaarooyinka sharci darrada ah ayaa ka mid ahaa hadallada ganacsatadan ka cabanayay eeyaha dowladda federaalka eeyahan oo saddahan mala laleeya shan saac laleeya xali siddeed saac nin maan soo istaaga toddobaad sana jira qabowgana igu dhacay cayadna ma ahayo waxaa la leeyahy musheetido gaarigaa ka hallaabay ey gaari ka hallaaba maxaa dowladdii musheetido anaga canshuuray naga qaataa wax walbay naga qaataan gaari hal gaari kaliya iyo musheetino ey waxay yidhahda intaanu muslimiine eygiyaa maqanaana lalahay ilaa saaka ilaa hadda jidka wuxuu u go'an yahay baabuurta dhan ay u goosteen waxa waaye eygiyaa maqanaa lalahay meeshaa lagu haystaa baabuurta siddeed saaca imid kabsar caleenna waa wadaa kabsar caleen aan wadaa iyo hanyo way dhinteen dadka aan u waday iga dhaqaajiyay dhahayn saddex biraan duqulu soo rafaadaya xaggee geeyaa xaq miya walaalow taleefoonadoo dhan way naga soo qaateen inta waxaa imaadiyey musheetido shalay sagaal saac ilaa haddeeraan ku xayirinaa iyaanu suweynaa yaanyada la wada jiirkaankeedii musheetido lix boqolaa laga soo bixinooya okay middi midda ku tag haddaana laga dhigin saan ma wadhici lahayn adina ima imaa lahayn mahmaan ku xariya aan ku xayirmaa waddada inaan xirna dantaan uu kaliftabo sababtoo awood kale oon hayna ma lahanba waxaanoo xala imusheetido anaga qudaarta si walbayna qata jaabkayna waa horta nin walba imusheetida waxaa waaye ninkii tollana tolkiisoo la raadsanaa ninka iska dhiibi karana iska dhiibaa annagana xalkeena waxaa inay waddadaas maanta noo go'naato askarta dowladda federaalk oo markii horeba dhibaato ku hayay bulshada magaalada muqdisho ayaa hadda waxa ugu sii darsamay dhibaatada bulshada eeyaha ay sitaan askarta dowladda federaalka arrintaas oo ah dhaqan ay ka soo guuriyeen dowladaha shisheeye ee waddanka jooga baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in soddon iyo shan qof oo ku nool magaalada muqdisho ay cudurka indiska ka qaadeen xarumaha ilkaha lagu xidho maxamed ciise ayaa ka warramaya caasimadda magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya ama ku soo kordhaya dadku uu soo radinayo cudurka h i v ediska magaalada muqdisho in ka badan soddon iyo shan qof ayaa la sheegay in laga helay cudurka h i v-ga kuwaasoo la sheegay inay ka qaadeen xarumaha caafimaadka gaar ahaan kuwa ilkaha biraha loogu xidho dadkana loogu farsameeyo habqorxinta ilkaha tirakoobkan ayaana gaar u ah xarumaha ilkaha oo keliya sinada biraha ay adeegsadaan kooxaha daroogistayaasha ah iyo waxyaabaha la midka ah ayaa horey laga qaadi jiray balse hadda waxaa ka daran xarumaha caafimaadka oo aan lahayn qalab wanaagsan oo soo badanaya kuwaasoo hadda qaarkood sababay cudurka sida laga soo xigtay dad xogoogaal ah gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka yuusuf madaali ayaa horey u sheegay inay heleen kiisas dad qaba cudurka h i v-ga oo ka tirsan shaqaalaha maamulkaas cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa madaxda dowladda federaalk ah ku eedeeyey inay halis geliyeen waddanka soomaaliya mahad cubayd ayaa ka warramaya shir jaraa'id uu magaalada muqdisho ku qabtay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayuu dhaliilo kala duwan ugu jeediyey nidaamka uu hogaamiyo xasan sheekh wuxuu sheegay in dowladda federaalka ay dul hoganayso halis weyn isagoo dhanka kale ku eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin cadaalad darro iyo musuq maasuq waa inaan runta isaga sheegnaa siyaasadda dalkeenna waxaa ragaadiya musuq eex qaraabakiil iyo ku-tagrfil awoodeed iyo kala talisnimo maamuladii dalka ka jiray iyo dowladdiiba waxay noqdeen kuwo la dareensado oo aanan la dugsan sababtoo ah cadaaladda ayaa nabad keenta hoggaanka dowladda federaalka ayuu sidoo kale ku tilmaamay inay yihiin keligood taliyayaal aan waxba soo kordhinaynin hoggaan kasta ee siyaasadeed heerka warraba ha noqdo ee iska dhiga tiraa cabashada shacabkiisa talada indheergaradkiisa iyo dhaliisha mucaaradkiisa waa kale talis waxna soo kordhi maayo isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ku nuxnuxsaday in xukuumadda federaalku tahay mid isburin badan oo hadalladeedu iska hor imaanayaan waxaad moodaa xukuumaddii inay lumisay awooddii dowladeed oo dhan heybaddii qarannimo inay lumisay inay noqotay xukuumad cid walba wuxuu rabo iska sameeyo meeshii raban uu ka dhaco maanta warkay sheegto beri mid ka duwan sheegaysa beri dambene aad ka maqlaysa hadal kale oo cusub taasna waxaa keenaya inuu baarlamaanka waajibkiisa gudanaynin isla xisaabtanka ahaa waayihii u dambeeyey waxaa aad u soo badanayay mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka ee haddana mucaaradka ku ah kuwaasoo uu ka mid yahay cabdiraxmaan cabdishakuur qudhiisa
taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar nafuurnimo ah oo shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed cali camaliyad nafuurnimo ah ayaa waxaa lagu weeraray xarun ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka taasoo ku taalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa looga hadlay camaliyadda nafurnimada ah ee lagu weeraray xarunta waxaa lagu yiri war-saxaafadeedka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa camaliyad isishaadi ah la beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah kaasoo ku yaala galbeedka magaalada beledweyne bayaanka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay jihada ay sida gaarka ah kaga tirsanaayeen ciidamada lala beegsaday camaliyadda nafurnimada ah waxaana lagu yiri murtadiinta la beegsaday ayaa ka mid ahaa haraadiga ciidamadii murtadiinta ee lagu soo dhaqan xumeeyey waddanka eritereya kuwaasoo badankood ku hoobtay howlgallada mujaahidiinta ee afar iyo labaatankii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacayay wilaayaadka bartamaha iyo koonfurta soomaaliya sidoo kale waxaa xerada ku sugnaa xubno ka mid a ciidamada riddada jabuuti ee hiilgaalo bayaanka ayaa markaan lagu soo gudbiyey faahfaahin ku aadan khasaaraha kala duwan ee ka dhashay camaliyadda waxaana lagu yidhi camaliyadda istishaadiyada ah ayaa allah fadligiis sidii loogu talagalay u beegsatay maleeshiyaadka murtadiinta ah xilli ay dhoobnaayeen afaafka hore ee saldhigga waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac xooggan oo cadowga lagu gaarsiiyey camaliyadda tirada horudhaca ah ee khasaaraha cadowga waa sagaal iyo labaatan murtad oo dhimasho iyo dhaawac ku noqotay camaliyadda istishaadiyada ah waxaa kale oo jira burbur soo gaaray saldhiggii ay ku sugnaayeen iyo gaadiid ciidan oo halkaasi u yaalay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka mar laga hadlayay khasaaraha ka dhashay camaliyadda nafurnimada ah sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu soo hadal qaaday weerar kamiin ah oo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waxaana lagu yidhi waxay ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay deegaan dhacaduleedka degmada ruunirgood ee shabeellada dhexe khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa cadowga lagu gaarsiiyey kamiinka waxaana inta aan xaqiijinay cadowga laga dilay sagaal murtad kuwaasoo qaar ka mida meydadkooda looga cararay goobta dagaalka dhaawaca murtadiinta waa toddoba murtad ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale soo qaniimaystay toddoba qori iyo boobayaal ayaa la sii raaciyey ee war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu faahfaahiyey camaliyadii nafurnimada aheyd ee ka dhacday gobolka hiiraan iyo kamiinkii ka dhacay gobolka shabeellada dhexe dad ku nool magaalada muqdisho ayaa ku goodiyey inay soo faagayaan dad ku aasan qabuuro ay sheegeen inay iyagu leeyihiin xilli dowladda federaalka ah ee dhowaan faagtay qabuurihii iskuol bulusiya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waxaa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya weli ka taagan qabuuro faagistii dhowaan dowladda federaalka daaha ka rogtay taasoo sida muuqata dad badan ay ku daysanayaan qoysaska qaar ayaa ku dhiiranaya inay qodaan qabuuro hore oo ay ku jiraan dad la aasay muddo sannado hore kuwaasoo ay lafa noqdeen qoys ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay inay doonayaan qabuuro ku yaala sida ay sheegaan iyagu leeyihiin ayna ganacsato ka boobeen waxayna ku goondiyeen in muddo shan iyo toban maalmood gudahood haddii laga saari waayo ay ku xaaqi doonaan baldoosaro qabuura ah haddaba waa kuwan iyagoo la hadlay saxaafadda ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa ninka meeshaan qabuuro lafa ugu jiraan sida ugu dhaqsiyaha badan shan iyo toban biri gudahooda inay nogala baxaan hadday la bixi waayaan oo shan iyo toban biri gudahooda meydkaas lafaha ku bixi waayaan cagafaan keestaha waa iska bixiya waxaan cabasho ka ahay dhulboob nagula sameeyey muxuu ahaay aniga xabsi ayaa lay gelshay muxuu ahaay waa waa lay handaday handadaada laygu sameeye caweebiri ayaan meelaan xabsi ahaynin oo guri ninkiisa laygu xaray dhulkina markaas ayaa meyd laygaga bilaabay haddaad soo dhex gashana madaxa lagaa bajihaa la yidhi dhulka wuxuu ku yaalaa daakaa gactame la yidhaaho oo qabuuraha barakaad hortiisa dadka ehelkooda ku aasay waxaan leeyahay inay lafahaas la baxaan dhul boob oo lagu duuga waaye xoogaa lagu qaatay waxaan ka cudsanaynaa inay nagala baxaan shan iyo toban biri gudahooda inay lafahaas ugala baxaan tan iyo markii dowladda uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ay bilowday inay qodo qabuuraha iskuul buluusiya waxay u noqotay waddo cusub oo qubuuraha muslimiinta lagu faagayo dowladda federaalk ayaa qubuuraha iskuul buluusiya ka saartay dad aad u fara badan kuwaasoo qof weliba ehelkiisa ka qaaday lacag u dhexaysa labaatan dollar ilaa iyo soddon dollar
dad etoobiyaan ah ayaa isku soo bax ka dhigay magaalada hargeysa iyagoo sheegaya in guryihii ay degganaayeen laga soo saaray cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya dadyowga ethoobiyaanka ee lagu deegaamiyey dhulka wakaarim iyo maamul goboleedka somalilan ayaa waxa ay magaalada hargeysa ka dhigeen dibadbaxyo iyagoo ka cabanaya shacabka soomaaliyeed ee magaalada hargeysa ku dhaqan dadka ethoobiyaanka ee isku soo baxyada ka dhigaya magaalada hargeysa waxa ay sheegeen inay faquuqid kala kulmayn dadka soomaalida kadib markii maamulka somalilan iyo ethoobiya ay kala saxiixdeen heshiiskii xaaraanta ee ethoobiya lagu siinayay qayb ka mid ah badda soomaaliya waa kuwan dadka ethoobiyaanku afka soomaalida iyo afka xabashida ku hadlaya islamarkaana ku sugan goobaha ay dibadbaxyada ka dhigeen ee magaalada hargeysa አፈር ኪሎ አራት ወር የቤት ኪራይ አለን። እኛ እዚህ ላይ አሁን ያለነው በረንዳ ነው፣ ሜዳ ላይ ጥሎናል። ዮን ሲያርተን ካበኔና ዳፈር ቢሎ ዶ ክረነ ገመ ብህኒ ደሺ ብካን ስለነ ነመርካ ክረዳ አንገላ guryaha laydinku leeyahay አ ክራ አፈር ቢሎ ዶ ነጉ ለይን ደጉሪ ገነ ገባ ሀባይ ነጉ ይላደ ማሃይኖ ነገና ሸቀነ ማሃይኖ ወን ሀኑንሰነ ነቃር xaalad serious aan ku jirnaa caafimaad darra waddanka caafimaad darra ka jirta dadka iyagii dhakhaatiirtay ku dhammaadeen gaajaa noo dheer oo gaajay u dhaceen qof xanuun waa dhibaataysanay uu lacagana haysa gaajana haysa wax meel keliya ma haysano geed aan qabsano xitaa ma haysano geed isaar markaan tagnana dowladda u taga bayna leeyihin waxay sidoo kale sheegay inuu heshiiskan xaaraanta ee xabashida ethoobiya ay ku doonaysa qayb ka mid ah badda soomaaliya inay kula wareegto in dhibaatooyin dhan weliba ay ka soo gaareen ammaan darraana haysa xaal annaga heshiiskan dhibaataa nagama soo gaadhay heshiiskan dowladda iyo etoobiyadan iyo somalilaanta xaalad seriasa naga soo gaadhay xaaladda naga soo gaadhay waxaana laleeyahay etoobiyaanku ee madakada iyo dhibaa dadku iskuma wada raacsana waa shicibku ma raacsana waxay dowladdu ay ku hadlayso waxaana leelahay maxaa ahayda dhibaata ma dalka iyagaad qaadanaysa qaybo badan oo ka mid ah gobolada waqooyi galbeed soomaaliya waxaa degan dad ethoobiyan ah iyagoo halkaasi siyaabo kala duwan ugu milmay dadka soomaalida waxayna ku hayaan dhaqan xumo aada u baahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro iyo howlgallo ka fuliyey gobolada shabeellada hoose banaadir iyo baay maxamed ciise ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerare ka fuliyey qayba ka mid ah gobolada dalka guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay madaafiic ku asqeeyey xarunta madaxtooyada ee maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ilaa iyo hadda lama soo warin khasaaraha ka dhashay madaafiicda xalay lagu garaacay xarunta madaxtooyada ee maamulka koonfur galbeed dhanka shabeellaha hoose militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar saf ballaaran ah xalay ku qaaday xerada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin degmada janaale wili kama soo bixin faahfaahin dheeri ah ciidamada shisheeye ee lagu weeraray degmada janaale khasaaraha soo gaaray dhanka magaalada muqdisho howlgal qarax ah ayay mujaahidiinta ka fuliyeen xaafadda xoosha degmada dharkeley waxaana lala eegtay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa militariga afar askari ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi oo uu ku jiro sarkaal laba xidigla ah oo lagu magacaabi jiray shaafici dowladda federaalka ayaa etoobiya siinaysa dekeda hobyo haddii etoobiya ay ka tanaasusho heshiiskii ay la gashay maamulka somalilan ee lagu siiyey qaybo ka mid a badda soomaaliya warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow muddo lix bilood ah oo dowladda federaalka ay dadka soomaaliyeed ku maaweelinaysay hadallo isburinaya oo boor isku qaris ah xaqiiqdana ka fog ayay ugu dambayntii dowladda federaalka waxa ay wada hadallo ka gelaysaa badda soomaaliya oo ay doonayso inay soo caga dhigato dowladda itoobiya dowladda turkiga oo xiriir wanaagsan la leh itoobiya ayaa muddo bil ka badan waxa ay ku howlanayd inay wada hadal ka dhex furto dowladda xasan sheekh iyo tan itoobiya oo gebi ahaanba ka dhaga furaysatay inay wax wada hadal ah la yeelato dowladda xasan sheekh oo geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay inay la fariisato itoobiya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ayaa shalay u duulay ankara halkaas oo ay horay u gaareen wafuud ka socotay itoobiya wariyaasha u dhashay dalka turkiga ee jooga ankara ayaa baraha bulshada waxa ay xalay ku faafiyeen in dowladda federaalka ay doonayso inay itoobiya siiso dekado kale si ay dowladda itoobiya kaga tanaasusho oo ay u buriso heshiiska ay la gashay maamulka somalilan dekadda ilaa iyo hadda carabka lagu dhuftay waa tan hobyo oo ka mid ah dekadaha ay isha ku hayso dowladda itoobiya qorshahan iyo dhagartan cusub ayaa caddayn u ah in dowladda federaalka aysan diidanayn in etoobiya ay hesho bad iyo saldhig balse ay kasoo horjeedo in maamulka somalilan uu noqdo maamulka etoobiya siinaya qayb ka mid ah badda soomaaliya aqoon-yahan cabdulxafiid abuucayni oo ah falanqeeyo la socda arrimaha soomaaliya ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta alfurqaan waxa uu kaga hadlay waxa laga filan karayo kulanka la filayo in uu ka furmo ankara iyo labada dhinac darafka uu guul u yahay kulankaasi cabdulxafiid ayaa xusay dowladda federaalka iyo maamulka somalilan inaysan isku haysan in etoobiya la siiyo bad balse la isku diiday qolada bixinayso baddaasi waxay ka saman yihiin dhammaantooda in ay dhulka bixiyaan khayraadka ay bixiyaan yacni xataa xataa bini aadamka hadday iibi kara ay iibsadaan horena wuu iibsadeen way dhiibteen way dhiibeen marka laiskuga haysto maanta in la dhiibo dhulka soomaaliya iyo badda soomaaliya midna in la diido laiskuma haysto waxaa laisku haystaa bes anaa dhiibayo oo wixii sandareeraah oo ka soo baxaan aniga ah, xaggayga ha soo maro iyo aniga iyo aniga saas darteed marka waxaa hadda iskugu yeertay dowladda tur turkiga ankaraa la iskugu yeeray waxaa loogu yeeraana waxaa waaye een, si caalamiyan in loo bixiyo yacni dhulkii kulanka ka furmaya turkiga ayaa guul diblomaasiyadeed iyo mid istaraatiijiba u ah xabashida etoobiya maadaama waxa laga wada hadlayo ee lagu gorgortamayo ay tahay badda soomaaliya maanta guusha etoobiya an- asoona furminay haysataaba lagu dhawaaqayaaba ee waa sadar muqul su-aal ka dhan waay haddii ayagoona tegin oo shirka aana furmin ay etoobiya guul haysataa maanta waa guushii etoobiya waay li'annahu siday rabtaa loo yeela Ee, ninka xasan ahaay abii markuu waco talabi kama qabanaynin war yaa ila hadal siinaayo asigaa wareegaya dawasanaya duwalka caalamka asaa wareegsanaya ila weya ila hadal siinayo waxaa sax ah maanta etoobiya waxay joogtaa yacni martabada ay rabtay ayay joogtaa maanta waa guul ayay ku fadhisaa ayadoona loo saxiixin ayadoonan yacni biixi aanan meesha la geynin abiina aan la geynin ayay waxay tahay saas dhexdhexaadka caalamka si waxay ku sheegaan maadaama uu soo galay saas guul ku haysataa falanqeeyaasha iyo dadka indheergaradka ah ee xoog ogaalka u ah faragelinta shisheeye iyo habdhaqanka siyaasiyiinta soomaalida ayaa tan iyo horaantii sanadkan ummadda soomaaliyeed u sheegayay in wax khilaaf ah iyo dagaal uusan ka dhex jirin hoggaanka dowladda federaalka iyo somalilan balse la marin habaabinayo dadka soomaaliyeed ee diidan nacaybka gaamurayna u haya xabashida etoobiya dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay dowladda federaalka waxaa laga hayaa hadallo kala duwan oo ka dhan ah etoobiya kuwaas oo xalay si weyn loogu faafinayay baraha bulshada waxaana ay dadku isweydiinayeen waxa iminka isbedelay marka loo eego sooyaalka iyo hadallada dowladda laga diiwaangeliyey tan iyo markii la shaaciyey heshiiska dhex maray etoobiya iyo somalilan waxaa ka mid ahaa in dowladda federaalka ugu horeynba ay diiday oo ay ka soo horjeesatay is-afgaradka dhex maray somalilan iyo etoobiya oo ay ku tilmaamtay sharci daro mar waxa ay ku dhawaaqeen bishii februaayo in ay la jihaadayaan etoobiya mar kale bishii maarso ee isla sanadkan waxyaabaha ugu weyn ee dowladda federaalka ay ku hadasha waxaa ka mid ahaa in aysan marnaba wax wada hadal ah aysan la gelaynin etoobiya ilaa dowladda etoobiya ay ka laabato is-afgaradka ay la gashay somalilan bishii may iyo bishan juun ee sii dhammaanaysa dowladda federaalka waxyaabaha ay ku hadlaysa waxaa ka mid ah in dacwad ka dhana etoobiya ay u gudbisay golaha ammaanka iyagoo sidoo kale isla bishaan mar ku baaqay in ciidamada etoobiya ay ka baxaan soomaaliya ugu dambayntiina hadaladii aadka u jilicsanaa ee madaxweyne xasan sheekh laga keediyey waa kan bishan uu ka yiri damaca etoobiya isagoo carabka ku adkeeyey si aan gabasho lahaynna u shaaciyey in etoobiya aysan u diidaneen wax bad ah ayna siinayaan bad iyo saldhigba haddii ay la soo xiriiraan oo ay la hadlaan dowladdiisa ugu dambayntiina bishan juun oo shalay sagaal iyo labaatan ahayd waxa ay dowladda federaalka sheegtay in ay la hadlayso dowladda etoobiya wadahadalkaas oo ay garwadeen ka tahay dowladda turkiga warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa